agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelyoowka arrimo qoyska iyo bulshada ee maamulka somalilan axmed xasan iyo weliba uuse tababaran furay guda dhowaan lagmagacaaway ilaaliyowka iyo daryeelka owlaada welibana tababarka ku qayb galay xubno ku mid ee guddigaas iyo mas-uuliyiin kale aankoreen weyba ujeedkaiyo muhiimada la kuleeyay tababarka ku hadlana xubno ku dareeran hay-ado xuquuqul insaanka ee koolgalow deegaanada maamulka somalilan runtii marka laga hadlayo guddiyada noocana oo dee xeerkan iminka uu lagu aasaasay qodobkiisa saddexiy soddonaad waxay ka mid yihiin waxyaabaha fududaynaya in la gaadho dadkii waxa weeyaan asalkaa ee shaqada loo qabanay ilaalinta xuquuqda caruurtuna iyo dareelkooduna waa sidaa sheekhu uu sheegay de waa min addiino diinteenna ayaa waajibinaysa sidoo kale dastuurkeenna iyo xeerarka waddankeennuna si fiican ayuu uga hadleen
wadaagsannahay in walaalayaal xuquuqda caruurta inuu islaamkeenu uga horreyn aad iyo aad horta u daryeelay ama aad iyo aad uga hadlay in la ilaaliyana dadka ama bulshada iyo mas-uuliyiinta kaleba ku booriyey hadday tahay mas-uuliyadda dadka markaa xukuumadaha u taliya iyo hadday tahay waalidka iyo hadday tahay cidda gacanta ku haysaba waxaynu wada ogsoonnahay in diinteenna suubani ay soo degtay runtii xilli ay jirtay jaahiliya aada u tiro aada u faaftay oo dadku ay ka fogaadeen islaamnimada iyo shareecada iyo dhaqanka wanaagsan taasoo keentay in ubadka yaryar ama caruurta ay ku ay la kulmaan maxaan ku dhaha tacadiya aada u khatara oo gaadhay in la laayaba ubadka xilligii jaahiliyadda ee islaamka ka hor waxay gaadhay diila-aanta marka xilligaa haysatay ummaddaasi in ay la laayo umadka iyagoo nool oo in badan ilaahi subxana watacaala qur-aanka kaga warramay isagoo leh dadkiina markaa hadilinay ubadkiina dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimo qoyska bulshada ee maamulka somalilan axmed xasan aadan iyo weybowsaa ku qaybgalayaalka kala dardaarmay in yuusifaydlan ku qayb qaadaan si walabadan un ku ogaadaan ilaaliyowka iyo daryeelowka owlaada guddida ilaalinta iyo daryeelka caruurtu ay halkani dhammaantoon joogaan ka wasaaradahaan farxad bay noo tahay inaanu dhammaystirno samaynta ama abuuridda guddida qaran ee xeerku waajibiyey kuwaasoo noqon doona guddida ilaalinta daryeelka xuquuqda caruurta sida uu dhigayo xeerka ilaalinta xuquuqda caruurtu qodobkiisa saddexiyo soddonaad wuxuu waajibinayaa iyadoo wasaaraddu liidhgaraynayso in la sameeyo guddidaasi dhowaan bay ahayd markii xafiiskayga kulan aan iskuu nimidnay xubnaha guddida ka imanaya wasaaradahooga agaasimayaasha guud kuwaasoonu kaga tashannay sidii loo abuuri lahaa guddidan sida uu dhigayo xeerku waxay ka kala iman doonaan kow xubin daryeelo bulsho ah oo ka socota wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada xubin ka socota wasaaradda waxbarashada iyo sayniska xubin dhakhtar ah oo ka socota wasaaradda horumarinta caafimaadka xubin sharciiqaan ah oo ka socota wasaaradda cadaaladda xubin culummo ah oo ka socota wasaaradda diinta iyo oqaafta xubin ka socota komishanka xuquuqul insaanka iyo xubin ka socota wasaaradda warfaafinta wacyigelinta dhaqanka iyo wacyigelinta sidaa daraaddeed toddobadaa instituution mas-uuliyiintoodu waxay si rasmiya u soo magacaabeen xubnaha halkani fadhiya oo dhammaantood ka mid noqon doonaa guddida ilaalinta xuquuqda carruurta guddidani waxay noqon doonaan guddi si saddex biloodlaa u kulanta wasaaradduna ay u diyaariso dhammaan materialkii ay ku shaqayn lahaayeen kulamadooda wasiirkuna uu si rasmiya ugu soo magacaabo inay yihiin guddidaasi